dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee karoona iyo warcelinta dhakhtarka oo aad arbaco iyo sabti kasta ka dhegaysataan rediyo ergo cudurka korona oo sida la wada og yahay aan la helin dawadiisa iyo tallaalkiisa ayaa rediyo ergo dhegaystayaasha wuxuu u suurtageliyey in su'aalaha ay qabaan ay weydiin karaan dhakhaatiirta aan ku casuunno dokhtar maxamed cali oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo in muddo ah barnaamijka nagala qayb qaata ayaa jawaabo iyo talooyin siinaya dadkana dhegaysta iyo qaar dhegaystayaasha ina soo wacay ah aan idiinkala dhexbaxo su'aalaha ay dhegaystayaashana soo weydiiyeen toddobaadkan iyo warcelinta dhakhtarka waa magaciigu waa cabsalaan muqsalaan oo jooga nuur xawaas hergebka iyo coronavirusku isku calaamadba mase waa kala calaamad gooniyo ayay kala leeyihiin ii sheeg walaal haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa abdasalaan hargebka iyo koronaviruska waa laba cudur oo ku dhaca habdhiska hawamareenka waxayna ku kala duwan yihiin hargebka wuxuu qaadin karaa xilhuuriskiisa saddex maalmood halka koronavirusku uu ku qaato shan ilaa lix casho iyo wax ka badan sidoo kale qofka qaba koronaviruska neefta ayaa ku dhigta sida badan si toos ahna uma neefsan karo qandhada daalka muruq xanuunka madax xanuunka iyo hinisada isku mid ayay ka yihiin calaamad ahaan waayo qofka hargebka qaba iyo midka koronaviruska qaba intuba waxaa lagu arkaa calaamadaas aan kor ku soo sheegay oo aan ka ahayn qofka koronaviruska qaba oo ku dhigta neefta qofka hargabsan wuu qufacaa balse uma darna sida qofka qaba koronaviruska ergoadisalaanay magacayga haddaan ka bilaaba maxamed cali waxaan ka soo wacayaa habeen jamaaca misreerey waxaan daktarka weydiinayaa hergeb neefta ay xanuunsanka waa waa waa i xanuuna habeenkii ma hurda karo xuun qax u noqahaa daktarka haddan waa dhegeysana wuxuu ii sheegayo waa idin salaamay mahadsaneed maxamed cali oo noo soo sheegin meesha uu joogo haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aashiisa maxamed maxamed waxaad sheegtay mid ka mid ah ama qayb ka mid ah calaamadaha koronaviruska sida neefta oo kugu dhigta dhuun xanuunkii sidaas aawgeed waxaan kula talin lahaa inaad raadsato xarumaha lagu baaro cudurka koronaviruska si aad u martid tijaabada baaritaanka inta aad ka tegaysana xarumahaas waxaa wanaagsan in aad meelgooniyaha isku ilaalisid gacmahadan aad iska dhaqdid labaatankii ilbiriqsiba mar adigoo ku dhaqaaya biyo nadiif ah iyo saabuun islamarkaasna isticmaal wejixirkii iyo gacmogashigii adigoo iska ilaalinaya in aad taabato afkaaga sankaaga iyo wejigaaga ilaa aad ka helayso caafimaad taam ah asalaamu calaykum radio ergo waa faysal maxamed oo jooga deegaanka gobolka mudug waxaan leeyahay koronafayrasku calaamado gaara oo lagu garto miyuu hadda labakaclayntiisu leedahay mise waa kuwii hore un keliya
mahadsaneed faysal maxamed oo jooga gobolka mudug haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa faysal maya ma jirto calaamado kale oo dheeraad ah oo uu la soo noqonayo cudurka koronaviruska oo aan ka ahayn calaamadii hore kuwaasoo ay ahaayeen qofa qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun diib fara badan iyo madax xanuun waxaa kala soo raaca in aad weyso dareemihii iyo urinta iyo dhadhanka magacaygu waa maxamed caawil dayax oo jooga magaalada boosaaso haddaan ka hadlay cudurka coronavirus coronavirusku waa aafa adduunka oo dhan saameysay gaar ahaan soomaali badan haday wadanka joogi lahayd iyo haday dabada joogi lahaydba marka sidee looga gaashaaman karaa maaskarahan la xiranayo iyo golofskan safety ma yihiin oo amaan ma yihiin iyaga ruuxooda ma laga yaabo inaan wax dhibayan u keenahayn ummadda mahadsaneed maxamed cabil dayax oo jooga magaalada boosaaso haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa maxamed cudurkan koronaviruska waxaa la ysaga ilaalin karaa in la joogteeyo gacmo dhaqidii iyadoo la dhaqaayo gacmahaas labaatankii ilbiriqsiba mar iyadoo lagu dhaqaayo gacmaha biyo nadiifa iyo saabuun in la xirto ganfur xirkii iyo in la isticmaalo gacmogashiga iyadoo la iska ilaalinayo in la taabto sanka afka iyo wejiga ina dadka ay kala fogaadaan ugu yaraan laba mitir ama saddex tallaabo in la yareeyo booqashooyinka in lagala fogaado ama in laga fogaado aan dhaho goobaha dadka ay isku yimaadaan sida suuqyada huteelada fadhi kudirirka shineemooyinka aroosyada iyo wixii la mid ah in la raaco ayaa wanaagsan talooyinka caafimaad ee ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo unisef in guriga la jooga ayaa wanaagsan haddaad isku aragto calaamadaha cudurka hargebka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa fa-aad axmed xasan nuur fa-aad laberia oo ku sugan magaalada boosaaso gobolka bari dhakhtarka raadiyaha ama doctoorka waxaan weydiinayaa maxaa lagu kala gartaa xanuunka corona coronaviruska iyo hargabka waan ognahay hargabka xumad buu leeyahay duuf buu leeyahay coronaguna xumad buu leeyahay marka doctoorka waxaan weydiinayaa hargabka iyo xanuunka la yidhaahdo coronaha maxaa lagu kala gartaa maxay ku kala duwan yihiin mahadsanidiin mahadsanid fu'aad xasan cabdinuur oo jooga magaalada boosaaso haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aashiisa fu'aad hargebka iyo coronaviruska waa laba cudur oo ku dhaca habdhiska hawamareenka waxayna ku kala duwan yihiin hargebka wuxuu qaadin karaa hilhuuriskiisa saddex maalmood halka koronaviruska uu ku qaato shan ilaa lix casho iyo wax ka badanba sidoo kale qofka qaba koronaviruska neefta ayaa ku dhegta sida badan si toos ahna uma neefsan karo qandhada daalka muruq xanuunka madax xanuunka iyo hindhisada isku mid ayay ka yihiin calaamad ahaan waayo qofka hargebka qaba iyo midka koronaviruska qaba intuba waxaa lagu arkaa calaamadaas aan soo sheegay oo aan kahayn qof koronaviruska qaba oo ku dhigta neefta qofka hargabsan wuu qufacaa balse uma darna sida qofka qaba koronaviruska assalaamu calaykum magacaygu waa cabdiraxmaan oo jooga magaalada badhan waxaan weydiinayaa dhakhtarka xanuunka coronavirus sida la sheegay wuxuu wataa qufac iyo qandho iyo neef qabatin waxaan weydiinayaa markaa doctoorka ma jiraa mid wata qandho keli ah oo neef qabatin aan wadan se ma jiraa mid neef qabatin keli a ah oo aan wadan qandho aan wadan waana mahadsantihin raadiyo werko mahadsanid cabdiraxmaan oo jooga magaalada baran haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cabdiraxmaan cudurka covid nneteen-ka calaamadihiisa ma ahan kuwa isbedbedela calaamadihiisna cudurka coronaviruska waxaa ka mid ah qofa qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun diib fara badan iyo madax xanuun waxaa kale soo raaca in aad weyso dareemihii urinta iyo dhidhinka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raadiyo wirgo magacaygu waa nuur maxamed xuseen waxaan joogaa xuduuda labi sagaala meesha la yidhaahdo ee soomaaliya iyo etoobiya xadka u ah fikirkayguna waa mid ah aragtida coronavirus uu soo labakacleeyey ee caalamka laga sheegayo ma la odhan karaa wuxuu keenayaa xayiraadihii dhibaatooyinkii waktigii hore la islahaa waa laga gudbay oo dadku ay rajeynayeen inay ka gudbaan bu soo celin karaa ma lays odhan karaa maxaase laakiin laga filaya caalamka cidda siyaasadda warwareejisa ama aqoonta bal wixii fikir ahaan laga qabo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxadsanid nuur maxamed geeli oo jooga xadka soomaaliya iyo etoobiya haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa nuur haa waa laga yaabaa in xayiraadihii ay dib u soo laabtaan mar haddii cudurka uu soo labakacleeyey waa coronaviruska waayo waxaan ognahay in cudurkan coronaviruska si sahlan ugu faafi karo haddii aan la joojinno safaradii waxbarashada ganacsiga kulamada joogtada ah iyo wax kasta oo dadka isku keeni kara taasoo keeni karto in dhibaato badan abuuri karto dadkana ay ku adkaan doonto in si dhaqsa ay uga baxaan dhibaatada cudurka coronaviruska asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raadiyo ergoyisraam waa cumar oo jooga degmada jaalaqsi waxaa igu dhacay hergab hergabka marka qufa fara badan la seexo waayey ceelku ah marka hergabkaasi coronavirus ayaa kala garba waxay ahay coronavirus inayba hergab kala garba marka jawaabtaasaan dana assalaamu calaykum wala mahadsanid cumar oo jooga degmada jaalaqsi haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cumar hargabka iyo coronaviruska waa laba cudur oo ku dhaca habdhiska hawamareenka waxayna ku kala duwan yihiin hargabka wuxuu qaadin karaa hilhuuriskii saddex maalmood halka koronaviruska uu ku qaato shan ilaa lix casho iyo wax ka badanba sidoo kale qofka qaba koronaviruska neefta ayaa ku dhigta sid badan si toos ahna uma neefsan karo qandhada daalka murq xanuunka madax xanuunka iyo hindhisada isku mid ayay ka yihiin calaamad ahaan waayo qofka hargabka qaba iyo midka koronaviruska qaba intuba waa lagu arkaa calaamadaha aan soo sheegnay oo aan kahayn qofka koronaviruska qaba oo ku dhigta neefta qofka hargabsan wuu qofa'aa balse uma darna sida qofka qaba koronaviruska aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa dhakhtar maxamed cali oo ka jawaabayey su'aalaha ay karoona naga soo weydiiyeen dhegaystayaasheenna dhegaysta haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka karoona fadlan noogu duub nambarka gaaban ee laba eber hal laba oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaash ah ku soo wici karaan xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee karoona iyo warcelinta dhakhtarka ee toddobaadkan waa naga intaas inta aan mar kale kulmi doonno waa cabdiraxmaan taysiir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhamaatiin cibaadaysta